أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen khamiisa taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay soddonka bisha saddexaad ee rabiicul awal sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafareebka wararkaan idinkugu hayo waxaa ka mid ah lafta gareen oo isagoo maleeshiyaad hubaysan wata ka soo degay garoonka diyaaradaha ee muqdisho ugu yaraan shan iyo afartan qof oo tahriibayaal oo ku dhintay xeebaha waddanka jabuuti ee dhaca bariga afrika kadib markii dowmo ay la socdeen ay ku degeen biyaha badda kooxda riddada soomaaliya oo markii ugu horraysay caddaysay mowqifkeeda dagaalada suudaan iyadoona la safatay maleeshiyaadka imaaraad ku taageera ee xasuuqa ka wada waddankaasi sidoo kale faafareebka waxaad caawa ku dhegaysa doontaan ku dhowaad kun qoys oo ka mid ah fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayada islaamiga ee jubbada hoose oo ka faa'idaystay howlasa ka qaybin ah oo wilaayadu ay ka samaysay deegaana ka tirsan wilaayadaasi waxaan sidoo kale caawa faafareebkaydi kugu hayaa munaasabad beel ka mid ah qabiilka side nabadoon cusub ay ku dooranaysa oo ka dhacday deegaan ka tirsan gedo mas-uuliyiin salaadiin iyo marti sharaf kala duwan oo ka qaybgalay xafladda kelimaadkii laga jeediyey faafareebka ayaad ku dhegaysa doontaan qodobadaas xubnihii hadalaynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan barnaamijka ka marnaan doonin walaalaha suheyb iyo maahir ayaa igala qaybgeli doona faafareebka waxaad toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga halka dhegaystayaasheenna kaley nagala socon karaan aaladda aan internetka ku leenahay ee laafistariimka ku soo dhowaada mar kale faafareebka wararka
أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa faafareebka aynu ku egi doonno waxa uu noqonayaa lafta gareen madaxweynaha maamulka shaadirirka isku magacaabay koonfur galbeed ayaa isaga oo wata maleeshiyaad hubaysan maanta waxa uu ka soo degay garoonka diyaaradaha ee muqdisho qodobkaasi sidoo kale ugu yaraan shan iyo afartan qof oo tahriibayaal oo ku dhintay xeebaha waddanka jabuuti ee dhaca bariga afrika waxaad ku maqlaysaan xubinteena hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka miregaha islaamiga aan soo dhoweeyey walaalka maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abu ayman xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa howlgalladii ugu dambeeyey ee mujaahidiinta ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qarax ah oo ay ka fuliyeen deegaanka goofgaduud buurey ee hoostaga magaalada baydhaba la beegsadeen maleeshiyaadka riddada dhimashadu waa saddex askari dhaawacuna waa laba kale dhanka shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu saddex weerar oo qaraxyo ah la beegsadeen ciidamo ka tirsan kufaarta afrikaanta oo ka baxay deegaanka danow kuna sii jeeday dhanka magaalada muqdisho waxay sidoo kale ciidamada mujaahidiintu maanta afaafka hore ee deegaanka danow qarax kula beegsadeen kufaarta afrikaanta qaraxan ayaa si gaara uga dhacay goob goob ay askarta kufaarta fadhiistaan kuna rakibtaan qori nooca dhashiikaha ah qarax ayaa gebi ahaanba burburiyey qoriga dhashiikaha ah waxaana goobta ku halaagsamay toddoba askari oo kufaarta afrikaanta ah oo xilliga qaraxa uu dhacayey goobta fadhiyey shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiintu waxay maanta duleedka deegaanka qalimow ee hoostaga degmada balcad qarax kula beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo lugeynayay saddex askari oo murtadiin ah ayaa dhimatay dhaawacuna waa laba kale waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa lafta gareen oo isagoo maleeshiyaad hubaysan wata ka soo degay garoonka diyaaradaha ee muqdisho magaalada muqdisho waxaa soo gaaray inta badan qowsaarada gubaystaha soomaaliya oo loo yaqaan madaxda maamul goboleedyada si ay uga qayb galaan shir uu isugu yeeray xasan gurgurte cabdilcasiis lafta gareen oo ah hogaamiyaha maamulka isku magacaabay koonfur galbeed ayaa ka mid ahaa madaxdii maamul goboleedyada ee kasoo degay garoonka diyaaradaha muqdisho balse wuxuu qowsaarada kale uga duwanaa in uu ciidamo aada u hubaysan ka soo kaxaystay magaalada baydhaba kaamirooyinka ayaa soo qabtay lafta gareen oo garoonka ka soo degaya isagoo wataa in ka badan soddon askari oo aada u hubaysan kuwaas oo ilaalo gaar ah ka hayay sababta uu ciidamada u soo watay ayaa lagu sheegay cabsi uu ka qabo ammaanka magaalada muqdisho iyo isaga oo aanan isku aaminayn xukuumadda muqdisho waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa ku dhowaad konton qof oo ku dhintay doonyo kula degtay xeebaha jabuuti inta la xaqiijiyey ugu yaraan afartan iyo shan qof oo tahriibayaal ah ayaa waxay ku dhinteen xeebaha waddanka jabuuti ee dhacabariga afrika kadib markii doomo ay la socdeen ay ku degeen biyaha badda warbixin ay soo saartay laanta dhanka socdaalka u qaabilsan urur gaaleedka qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in laba doon oo ka soo sharaacday dalka yemen ay ku degteen biyaha badda ee waddanka jabuuti khasaare lixaad lehna ay ka dhasheen laanta socdaalka ururka qaramada midoobay ee i o m waxay warbixinteeda ku sheegtay in doonyaha biyaha badda cas ku degay ay la socdeen saddex boqol iyo toban xubnood keliyana lagu guulaystay in lasoo badbaadiyo soddon iyo laba ka mid ah tahriibayaasha ilaawareedyo deegaanka ah ayaa soo sheegay in weli ay socdaan howlgallo lagu baadigoobayo dadka lala-yahay waana mid ka mid ah shilalka ugu khasaaraha badan ee laga soo tebiyo xeebaha waddanka jabuuti dhammaadka bishii abriil ee sanadkan ayay ahayd markii sidan oo kale dooni ku degatay xeebaha dalka jabuuti ay ku dhinteen ugu yaraan kow iyo labaatan xubnood oo tahriibayaal ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daawacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa etoobiya oo dad shacabah kala degtay gaadiid ku wajahnaa dhulka ay gumaysato dowladda xabashida etoobiya ayaa bilowday inay baaritaano iyo dib u soo celin ku samayso gaadiidka ka baxa gobollada soomaaliya ee taga dhulka ay gumaysiga ku haysato xabashida xukuumadda xabashida etoobiya ayaa gebi ahaanba qaaday ciidankii liyo booliska ee ku sugnaa baraha kontarool ee laga galo dhulka ku hoos jiraa gumaysigeeda iyadoona ku beddeshay ciidamo etoobiyan ah gaadiidka ka baxa gobollada dalka ay dib u soo celisay dowladda etoobiya iyadoona baaritaano xaddhaaf ah ku bilowday gaadiidka galaya dhulka ay gumaysato waxaa intaa dheer in gaadiidka qaar ay kala degtay tiro dad ah kuwaas oo aan ilaa iyo iminka la ogeyn halka ay jaan iyo cirib la haaday
maahir inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay bashiir hadalaynta ugu weyn ee maanta baraha bulshada ka taagan waxay ahayd maleeshaadkii uu garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho kala soo degay murtad cabdicasiis lafta gareen oo ah madaxa maamulka shaadaladirarka ah ee koonfur galbeed baraha bulshada waxaa qabsaday sawirada maleeshaadka lafta gareen oo badankood ku hubaysnaa qoryaha shaamshuutarada ee ay caanka ku yihiin ciidamada xabashida etoobiya waxaana la rumaysan yahay in hubkan ay soo siiyeen saraakiisha ciidamada etoobiya ee magaalada baydhabo ku sugan boqolaal qof oo arintan ka warcelinayay ayaa sheegaya in sii kala fogaanshiyaha madaxda maamul goboleedyada murtadiinta ah iyo xasan gurguurte ay gaartay in qaarkood ay ciidamo hubaysan la soo galaan magaalada muqdisho xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamigahna caawa waa inaga inta aad buu mahadsanyahy walaalkeen maahir maxamed ayuu kaasii ahaa أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafareebka wararka markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalkeen suheyb cabdulaahi aadaad u mahadsan tahay walaalka bashiir n saacadihii lasoo dhaafay diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda en si la mid ah maalmihii hore duqaymo culus ayay ka wadaan magaalada khaza een saacadihii lasoo dhaafay madarase ay degnaayeen dad rayid ah oo bartamaha qidaaca ku taalla ayaa ka mid ah goobaha la duqeeyey een waaxda caafimaadka magaalada khaza waxay sheegtay in tirada shuhadada afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ay gaarayaan konton iyo kow kuwaas oo la geeyey cisbitaallada halka dhaawacyadu ay yihiin boqol lixdan iyo shan kale een tirada guud ee shuhadada muddada sanadka ah ee uu socdo dagaalka waa afartan iyo kow kun lix boqol siddeetan iyo sagaal halka dhaawacyadu ay yihiin sagaashan iyo lix kun lix boqol shan iyo labaatan kale n filistiin halka haddii aan kaga gudubno xuduudbeenaadka u dhexeeya dhulka ixtilaalka lagu haysto iyo lubnaan saacadihii lasoo dhaafay dagaallo culus oo u dhexeeya ururka isugu yaray xisbullah iyo sahaynada ayaa halkaas ka dhacay kadib markii ciidanka yuhuudda duulaan dhinaca dhulka ah ay ku soo galeen koonfurta lubnaan xaalad adag ayaa maanta ciidanka sahaynada halkaas ku qabsatay maleeshiyaadka xisbigan shiiciga ah ee fadhigiisu yahay lubnaan oo u muuqday kuwo u diyaarsanaa duulaanka yuhuudda ayaa halkaasi ka dhigtay kamaa in culus waxayna warbaahintu sahaynadu ay ku warrantay in ilaa toddobo askar iyo saraakiil isugu jirta halkaas lagu dilay si gaar ah ciidamo ka tirsanaa kuwa gaarka ah ee maamulka gumaystaha yuhuudda ee loogu talagalay howlgallada khaaska ah sidoo kale cisbitaallada waxay soo warinayaan in soddon iyo laba dhaawacyo ah la gaarsiiyey waa cisbitaallada ku yaalla magaalooyinka yuhuudda ixtilaalka ay ku haystaan dabcan maanta oo ah maalinkii koowaad ee yuhuuddu si rasmi ah ay cagaha u dhigaan koonfurta lubnaan ayaa waxaa ku bilowday darbaad isxigxiga maalmaha iyo saacadaha soo socda ayaana la fiirin doonaa halka ay ku sii biyushubato duulaanka dhinaca dhulka ah ee sahaynadu ay ku soo qaadeen koonfurta lubnaan dhinaca kale saacadaha soo socda waxaa laga dhursugayaa jawaab celinta maamulka sahaynada uu ka bixin doono duqayntii xalay iiraan ay ku qaaday magaalooyinka yuhuudda ixtilaalka ay ku haystaan shabakada amerikaan ah waxa ay tilmaamayaan in maamulka isugu yaray israa'iil uu qorsheynayo weerar uu ku dilo mid ka mid ah hoggaanka ugu sarreeya iiraan sidoo kalena goobaha uu beegsan doono ay ka mid tahay xarumaha shidaalka iyo sidoo kale hubka أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dhexe ee faafareebka wararka ayaan lasa soo gaarnay markan iyo gedo munaasabad beel ka mid ah qabiilka side nabadoon cusub ee ku dooranaysa ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada gedo mas-uuliyiin salaadiin iyo qeybaha kala duwan ee nabadoonnada ayaa ka qaybgalay munaasabadaasi waxay ahayd xaflad ballaaran oo dhowaan ka dhacday deegaan ka tirsan gedo taasoo nabadoon ay ku dooranaysay beesha maxamed amaareer oo ka tirsan side xafladda waxaa ka qaybgala mas-uuliyiinta wilaayada gedo iyo marti sharaf kala duwan ugu horreynna waxaa madasha laga akhriyey bayaanka ay soo saartay beesha maxamed amaareer ujeeddo bayaan ka soo baxay beesha maxamed amaareer waraac wilaayada islaamiga gedo waxa ay dowro socotay muddo toban maalmood u qabatay waxgaradka iyo odayaasha beesha maxamed amaareer dowradaas oo ay barbar socotay shirar iyo kulamo looga arrinsanayay aayaha masiirka beesha shirkaas oo socday muddada aan kor ku soo xusnay kana dhacay deegaanka dhaso oo hoostaga degmada ceelwal waxaa ka soo baxay kow beeshu waxay dooratay nabadoon ku hogaamiye ku dhaqanka shareecada islaamka insha allah beeshu waxay ballanqaaday ilaalinta midnimada muslimiinta guud ahaan iyo midda beesha number saddex beeshu waxay bogaadinaysaa sida habsamida leh oo ay mujaahidiinta uga hortageen xamlo digaaleedka cadowga soo qaaday gobolada dalka lambar afar beeshu waxay ka soo horjoodaa xaalufinta dhirta iyo baabi'inta deegaanada lambar shan beeshu waxay ballan qaadaysaa garab istaagga jihaadka ka socda bariga af iyo mujaahidiinta insha allah beeshu waxay ka soo horjeedaa gulufka shareeca la dirirka iyo dhaqaale burburinta ee uu wada xasan gurguurta iyo kooxdiisa beeshu waxay baraa'ad taam ah ka qaadatay gaalada iyo gaala raacyada lamber sideed beeshu waxay ka soo horjoodaa heshiisyada iibinta dhulka badda oo ay wadaan maamulada cadowga uu ka dhisay soomaaliya beeshu waxay ugu baaqaysaa guud ahaan muslimiinta gaar ahaan beesha meel walba oo ay degan tahay ku dhaqanka shareecada islaamka iyo difaaceeda ugu dambayn beeshu waxay mahadcelin u jeedinaysaa allah ma hadda allah kadib sidoo kale waxay u mahad celinaysaa walaalaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan wilaayada islaamiga ee gedo sidoo kale beesho waxay u mahad celinaysaa marti sharafka kala duwan ee ka soo qayb galay shirka iyo xalfadan taariikhiga saxiixayaasha bayaanka lamber kow suldaan daahir cali cusmaan labo nabadoon cabdulaahi aadan cabdisamed saddex nabadoon nuuro cali nuur lamber afar nabadoon xaaji axmed xasan maxamed nabadoon aadan nabadoon qaasim guuleed cumar nabadoon saacid jaamac maxamed nabadoon nuurow ibraahim cismaan nabadoon guuleed cismaan cali nabadoon maxamuud diini xirsi nabadoon cabdi warsamo samad nabadoon axmed cabdulaahi ciise nabadoon guuleed daa'uud xirsi wabilaahi towfiiq intaasi kadib waxaa madasha ka hadlay nabadoon saciid jaamac axmed oo ka mid ah waxgaradka beesha wax dooratay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد أما بعد waxaan aad iyo aad u salaamayaa walaalaha muslimiinta ah ee maamulka heer gobol iyo heer degmo ee xarakatu al-shabaab al-mujaahidiin walaalaha ayaguna odayaasha ah ee gobolka ugaasiyada iyo suldaamada ah oo ayaguna shirkan nagala soo qayb galay shirkan waxa weeye shir beeleed oo nabadoon aan ku dhisanaynay walaalaha marka gacan ballaaran baa waxaa ka geystay maamulka heer degmo iyo heer gobol waxa weeye annagu qorshahayagu iyo aymkayagu waa arrintaas oday dhaqameedkaas aan dooranaynay oo aan idin soo gaarsiinay oo aad hadda nagaga soo qayb gasheen waayo aymka ugu weyn qodobka kaleoo ku xiga waxa weeye taageerada islaamka taageero caam ah oo niyad ah oo ficil leh inaannu ka geysanno isgarab istaagka diinta islaamka iyo koruqaadista shareecada dhowr horeba islaam baan ahayn laakiin inaan ka fogaano shirki iyo wixii dulmi ah oo mugdiga ah inaan ka baxno iftiinka ay noo keeneen walaalahayo ee islaamku inaan ku garab istaagno aad baan u garwaaqsannay waynala macaanaatay waan ku qaadannay haddana waan ku garab istaagaynaa insha allah kale waxa weeye waxaa annagu waxaanu taageersannahay bayaankii halka kan laga akhriyey ayaan kulligeeyo ku dhanna sida loo akhriyey ayay nooga dhanagaa soo qoray waxaan doorannay oo aanna isku khilaafin oo aanna isdaba marin aan u doorannay suldaan daahir cali cismaan baa la yidhaahdaa aad iyo aad baan ayadana idinkuu soo dhowaynaynaa khilaaf kama jiro gobolka oo dhan baan u doorannay hoggaankaas aan u dirsannay waxaa weeye inuu shareecada nagu hoggaamiyo wax ka barisan uguma ogolin waxaan kaloo aad iyo aad dadka islaamka oo kaleeto ugu baaqaynaa in ay u hoggaansamaan oo ay shareecada garab istaagaan oo ay ka to- ka baxaan mugdiga ay ku jiraan aan dadka islaamka ah oo dhan oo gobolka ama nala degan ama ka baxsan aan ugu baaqayn aad iyo aad baan idiin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xubnihii ka hadlay munaasabadaasi waxaa ka mid ah nabadoon cabdulaahi aadan cabdi nabadoonkii hore ee beesha maxamed amaareer بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن إلهي سبحانه وتعالى يا أمهات إسكالة مركز إلهي سبحانه وتعالى مهديس إن أنقصنا نمضنا هاي ولا يا إلهي بقوم هاتسن آد آد بإلهي سبحانه وتعالى أمهاتسن هاي ماشان أنا وآه نودون كي هراء وحنين عدينا إن كوريجي داهر على عثمان أو سلطان كباشا أو عصب مسؤولين تكسو قب جلياشا ما تشرف كشرف تلا ولاية أو والجي نقبل كو horeeyo waxaan rabnaa ninkaasaan saxada keennay in nalala qaadaan rabnaa nalala soo dhoweeyaan rabnaa waxaan ku doorannay inuu beesha ku hogaamiyo shareecada islaamka kitaabka ilaahay subxaana watacaala inuu ku hogaamiyo aan u doorannay waa isku raacsannahay waa isku waafaqsannahay anigu saasaa maxaan ku rahdaa dee xilkii ugu wareejiyey anigoo maxaan ku rahaa raalli iyo muwaax ku ah yaa waxaan nin caddaynaya inaan walaalkaas ku wareejiyey daahir cali cismaan xilkan u hayay beesha maxamed amaar asagana waana la shaqaynaynaa garbihiisaan nahay imi assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
sidoo kale intaasi kadib waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey nabadoon daahir cali cusmaan nabadoonka cusub ee dooratay beesha maxamed amaareer الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم إلهي بأم هب إسكال سبحانه وتعالى الله هاس ونعموين فربدا أنا وحمدنا الله هاس ونوحمدنا نعمة الإيمان نعمة الإسلام نعمة الإيمان نعمة الأمن نعموين بدن وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها الله هاس أيام هب إسكال waxaa kaloon u mahadcelinayaa suldaankii hore suldaan cabdulaahi aadan cabdisamed muddo badanna qabiilka xil u soo hayey kuna gutay ceeb la'aan intaa kadib waad arkaysaan anuu nin dhallinyaraa nahay waxaana i dooratay beeshayda anigoon musharax ahayn waxayna igu dooratay inaan ku xukumo kitaabka ilaahay warsoo kitaabka ilaahay inaan inku xukumo diyaar uma tihiin allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar waxaan codsanayaa dadka islaamka oo meesha jooga inuusan ilaahay ugu ceebayn xilkan inay ii duceeyaan intaa kadib waxaan ballan qaadayaa hadduu ilaahay idmo in aan ku dhaqo beesha maxamed amaareere kitaabka ilaahay sunnada rasuulka aana ku dadaalo midnimadeeda taasoo isaga kaashata cadowga ilaahay waxaa kaloon haddana ballan qaadayaa haddii ilaahay qadaro inaan daris wanaagga ka shaqeeyo waxaa kaleetoon ballan qaadayaa haddii ilaahay qadara inaan jihaadka ilaahay u istaago aniga iyo beesha allaahu akbar الله أكبر الله أكبر وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته marti sharaf kala duwan ayaa goobta sidoo kale ka hadash waxaa ka mid ahaa sheekh maxamed bashaar oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين أما بعد الله تبارك وتعالى آيداسي وحنوغو تلماما يا معاني ترى intaananna gudaheeda gelin kulankan aan isugu nimid oo wilaayada heer gobol iyo heer degma qaybaha ay ka kooban tahay iyo beesha maxamed amaareere ay isugu yimaadeen waa kulan diimeed ka tarjamaya aayaddaas aan akhrinay waa heshiis iyo ballan la gelaya oo diimeed wilaayada iyadoo ka mas-uul ah xarakadii guud biqiyaadati amiirka muslimiinta maanta maarti soomaaliya ama sharqul ifriqiya abu cubayda axmed xafidahullahu ibnu cumar ayagoo ka wakiil ah iyo beesha maxamed amaareera cahdi wadagelaya waxay wadagelayaan waa cahdi diimeed ay ka tarjamaysaa aayadda ayada beesha maanta meesha fadhido camalkan socdo dad buu u baahan yahi dadkii aad camalkan ku yeelan lahaydeen berri ummaduhu maaragtay maxaan ku raha waa tartami xag aakhirana waa loo tartami xag adduunyana waa loo tartami xag aakhiro waa loo tartamaya oo waxa weeyaan camalkaani waa camal aakhiro waa camal ninkii wax ku yeeshay ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa uu darajo iyo manqaba ku leeyahay waa camal ninkii ilaahay subxaanahu watacaala u doorta wayatakhida minkum shuhadaa qofkuu ilaahay doorta camalkan isagoo ku jiro shahiid ah ilaahay subxaanahu watacaala wax ka badan toddobaatan qoyso ahalkiisaa ilaahay ugu dembi dhaafayo beesha maxamed amaareere waxaa laga rabaa ilaahay baan rumayno keliya laga yeeli maaye inay camalkan jihaadkee socdo maartay maxaan ku rahdaa garab u noqdaan wacasartumu waxaa laydinka rabaa xoog baa laydinka rabaa ciidan baa laydinka rabaa naf baa laydinka rabaa intaa haddana keliya laydinkuma daynaya wa aqradtumullaha qardan xasanan haddana maalna waa laydinka rabaa waa shuruuddii ilaahay subxaanahu watacaala la galay nimanka reer banu israa'iil xikaayada ilaahay kaga sheekoonayeen annagana maanta tii ayadeedun baan hadda u fadhinaa xukunkii asagaa unbaan maantana u fadhinaa intaa ayada haddii lala yimaado shantaa shardi la oofiyo ballankaasi aad ka soo baxdaan ilaahay baa wax ballanqaaday shabaab waxba idiinma ballanqaadaya uu shabaab idiin ballanqaaday oo idiin haya ma jiraan laakiin ilaahay baa wax idiin ballanqaaday laba ballanqaad buu ilaahay subxaana watacaala idiin ballanqaaday labadii ballanqaad maxay yihiin in ilaahay subxaanahu watacaalaa dunuubtiinna dhaafaya low kafiranna cankum sayi'aatikum dunuubtiinni baa ilahay dhaafaya subxaana watacaala dembigiinna alla wuu dhaafayaa arrinta labaad oo alla idiin ballanqaaday waa janno jannadan ilaahay baa le cid kale ma laha gacantiisay ku jirtaa cidduu doonoo ilaahay u doortuuna ilaahay gelinayaa cid walba lama siinayo labadaa ballanqaad baa ilaahay subxaana watacaala ballanqaaday haddaan diidno oon dhabar ka jeedinno waman kafara bacda daalika minkum faqad dalla sawaa'a asabiil kufriga meesha lagu sheegaya intaasoo heshiis aan ninkii ka baxay weyo dhabarka u duway oo aan waxba ka soo qaadin oo maanta maartay maxaan ku raha meeshaan ku galay heshiiskaasi ninkii dhabarka u duwo ka baxa faqad dalla sawaa'a asabiil walaalka la doortay horta waxa aad qaaday waa mas-uuliyad buuraha iyo samaawaadka iyo dhulku ay diideen inay qaadaan inna caradna alamaanata cala asamaawaati walard fa abayna an yaxmilnaha samaawaadkii arladii baa ilaahay subxaana watacaala wuxuu u bandhigay ammaanadan inay qaadaan waana diideen inay qaadaan ashfaqna minha wa xamalaha alinsaan ayagoo ka cabsaday cabsi daraaddeed ayay u diideen wa xamalaha alinsaanu insaankii baa qaadoo dhabarku sidii oo siduu maanta walaalka u qaado mas-uuliyaddaas ayada ma aadan raadsanoo waa ku ogahay mana aadan u sacyinin dushaa lagaa saaray ciddii sidaasoo kale dusha loo saaro ilaahayna u kaalmaysatay ilaahayna muciin buu u noqonayaa taas ayada maartay maxaan ku rahdaa inaad ku dadaasho wey tan labaad wuxuu ishkaal kaa gala oo aad garan weydo cuqalada cidda la tasho tashiga bari ninkii showr dalbo oo shuuro dalbo oo maaragtay maxaan ku dhahdaa raadiyo xaqaa'iqda raadiyo ma shallaaya ma nadaamo ilaahayna waxaan kaaga baryaynaa tawfiiqda inuu ku waafajiyo beesha dooratay waxaan leeyahay ha hodina waa doorateene waa soo saarteene waad og adinkaa meeshaa soo istaajiye dadkiisuu ka mid ahaa oo waxba ma qabine maantana cadow baad u yeesheene ha hodina oo haddaad hodaan ilaahay subxaana wa tacaala idin tirtiro miskiinkaa ilaahay ood garanaysaan adinkaa soo saaray haddaad garab u noqotaan oo toosisaan ood maaragtay maxaan ku rahdaa taladiisii tawfiiqdiisa aad ka talisaan waxa weeyaan maaragtay maxaan ku rahdaa idinkana ilaahay baa idin gargaaray ninkaasaa soo saarteen garab u noqo taasaan hadal kusoo gaabina wajazaakum allahu khayr xubnihii odayaasha ee munaasabada ka hadla waxaa ka mid ah naqiib ibraahim maxamed cigaal gudoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ee gedo بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أولا الله سبحانه وتعالى بما هذا علينا ما هذا على إلا سوء العليه وقف كسته ومارته عد كيسي هذا الكيس وبريه وشيء ديني أه الله سبحانه وتعالى وحليه لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد بولي الله سبحانه وتعالى هذا يقول شكري سان nimcadan idin siiyey baan idin siyaadin buy alle haddiidna igu shukrinina waa idin cinqaabi buy alle subxaana watacaala intaas bacdigeed jazaakum allahu khayr baan leenahay ma hadda alle bacdigeed waxaan u mahad celinaynaa xarakatul anshaar almujaahidiin barnaamijkan si guud ayadaa u soo qalqaashay beesha maxamed ammaan reer waa looga horreeyey barnaamijkaas marka waxa soo qalqaalay oo curiyo fikirkan keenay waxaa weeye xarakatul anshaar almujaahidiin weeye ujoodka ay ka leedahayna waa la garan karaa waa laba qodob qodob horta waa in beesha la mideeyo la aslaaxiyo dhexeeda wixii ku jira laga saara hogaana loo sameeyo qodobna dad muslimiin ahoo wanaagsan oo muslimiin ah oo ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa ilaaliyo oo cadowga iska dhiciyo in la helo weeye arrintan marka ilaahay subxaana watacaala aan uga mahad celinaynaa uma waxaan leenahay xarakatul anshaar almujaahidiinna ilaahay subxaana waa ka ajirsiiyo diintan iyo khayrkan u sacdinaysana ilaahay noo miro dhaliyo qodobkaad naga codsateen oo ahaa duqanala qaata duqa waa idinla qaadanna si fiican oo kal iyo laabloo kalsooni laha idin qaadanna keligiin ilma anfici doona islaamkao dhan iyo annagoo dhan buuna anfici doonaa waxaan leenahay nabadoon beesha ilaahay subxaana watacaala maanta uu ku makaniyey ballanti maanta meeshaan aad ka qaadda inaad shareecada islaamka ku maamusho cadaaladdu shareecada islaamka iyo kitaabkunbay ku jirtaaye ilaahay subxaana watacaala ha kuu fuudeeye waxaa weeye taasaan kala dardaarmayna beesha waxaan kala dardaarmaynaa wadaadkaas maskiinka oha ay dooratay oo asagoon xildoon ahayn la soo qabtay oo meesha la keenay inaan la dayicin daaca horta in la adeeco waa la rabaa daacatu lumaraa wa adiicullaaha wa adiicu rasuula wa ulil amri minkum fi amaamallahi amaamanaas hortooda ninka maanta aad ku doorateen oo halkaa aad keenteen haddii la khilaafo haddee soo shay diin ah laguma xadgudbin macaasisoo lama gelin qofka khilaafo amarkiisa diido waxaan maaragtay munkar ahayn iyo macaasayn waa lagu adeecaya laakiin wax kasta oo mubaaxa oo diinaha uu keeno haddaad dhibsanayso maalinkaas culays ay kugu tah maanta jihaadka gal hadduu ku yidhahdo degmada ceel waa kala weerar hadduu ku yidhahdo waxaa suuragal naftaada inay ku dhibsanayso waana shay xaqa soomaa in lagu raaco weeye dadka koowaad inay difaacaan laga rabo waayo waa ree weerda ayagaa doortay soomaa ayagaa doortay inay difaacaan baa naftooda inay uuraan baa la rabaa beeshii reer maxamed ammaan reerow ilaahay subxaana watacaala ha idinku hanuuniye dadaal gala yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun yaysan adinka idin qabanin wixii maanta aad ku hadasheen oo aad tidhaahdeen maanta waa ballan qaadnay waan garab istaagaynaa waan dooranay shareecada islaamka ha nugu dhaqo aad tidhaahdeen ilaahay subxaana watacaala uga baqa nabadoonkiina waa u ducaynay jazaakum allahu alkhayr waxaan leenahay fadhiga ha laga kaco waddankanaga gaalaa haysan meesha maanta ilaahayna makaniyey iyo meelaha taariikhda markii la soo maray aan soo marnay oo hadda dad jooga ay soo gaareenna wax aad u kala fog weeye dagaalka maanta socdaoo jihaadka ah naftiinna ka qayb qaata maalkiinnana ka qayb qaata awlaaddiinna ku tarabiyeeya cadowgaa ilaahay subxaana wa tacaala uu maartay keenay oo deegaamada naga haystana caradhaba u muujiya xataa degmada ay joogaan ninkii ku noqdo caradhaba ha muujiyo wallaahi way liitaan uma wallaahi way liitaan sayidka ilaahay subxaana wa tacaala ha ka raalli noqdee marka uu dekedda ka soo degey dekedda markuu ka soo tego soo istaaga gaal baa yidhi canshuurkeen kolkaasuu yidhi waddanka anaa iskale buu ku yidhi adigu ma lihid buu yidhi anigaa iskale buu yidhi waddanka waddanka anugu aan u dhashay soomaaliyeedna yaa adiga canshuur kaa qaaday buu yidhi yaa fiiri yaa garab taagna oon alla ahayn maanta ilaahay subxaana watacaala garab buuna siiyey kow iyo toban walaayaa maaragtay yaa mujaahidiintu ka shaqaynayaan oo mujaahidiin oo ilaahay dartii qori u qaadatay baa maanta dagaalamayso marka insha allahu raxmaan garab baad haysataane cadowgaas ha la jiriyo ha la naafeeyo cara ha loo muujiyo ummadda qalbigeeda ha la soo dumo jazaakum allahu alkhayr asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu ugu dambeynna waxaa xafladda soo xiray sheekh luqmaan abu anas waaliga wilaayada islaamiga ah ee gedo إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أولا إلهي ومهدسك سبحانه وتعالى نعم كان إلهي أنسي جل جلاله أسكن كما مهد علينا سبحانه وتعالى الحمد لله ثم الحمد لله مر لبعض حول مهد علينا باشا نهر فردس الرأي weerdhac ee runtii khayrka kan ku kulantay isu abaabushay ku midowday waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran intii isu abaabushay culammadii waxaa weeyaan ee cidda ay ugu horreeyeen iyo noqobadii nabadoonnadii waxaa weeyaan beesha hogaaminaysa ay ugu horreeyeen wanaagii aad ka shaqayseen miraheeda waanu aragnaa ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka idiin saaro mar labaad waxaanu mahadcelinaynaa warbaahinta islaamiga ah ee xaqiiqada gudbinayso kasoo qayb gashay xafladda tan waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran wararka aad gudbinaysaan kooda xaqiiqada waxa weeyaan in badan aad waxa weeyaan ka raadisaan ummadda jazaakum allahu khayran dagaal aad ku jirtiin ilaahi subxaana wa tacaala idinkana idin barakeen leenahay warbaahinta sidaasaan leenahay mar labaad waxaan leenahay nuqubada iyo martida kala duwan ayadana nagala soo qayb gashay xafladda tan khayriga ah jazaakum allahu khayran ilaahay miisaanka xasanaadka idiin saaro kelmadayda ugu horreyso waxay noqonaysaa allah subxaana wa tacaala cabsidiisa in isu dardaaranno maxaa yeelay waa wasiyatu alawliina walaakhiriin سبحانه وتعالى وحوليه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله taas ayaana wasaa'idii waxaa weeyaan annaga iyo dadkeena ugu horreeyay loo dadaarmay taas ayaana waxaa weeyaan dadaaran noo ah culammaduna way ku celceliyeen kamana zuulin inaan ku celcelinno maxaa yeelay waa waxa aakhiri adduun wax noo taraayo cabsida alla subxaana watacaala lasuu dadaarmo weeyaan beeshu sidan maqlaynay ama waxaa weeyaan horeba aan isugu ogeen waxay magacaabatay naqiib cusub oo shareecada islaamka ku hogaaminayo wayna soo mareen waxaa weeyaan gobolka noqobo badan sidaasoo kale ah oo ummadda shareecada ku hogaaminayo alxamdulilah kuwii unbuu ka mid yahay waanu idinka mahadcelinaynaa waqhti aad geli iyo waxaa weeyaan dadaalka aad bixiseen jazaakumullahu khayran aan idin leenahay waxaanu rajaynaynaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu ka dhigo kii shareecadiisa ummadda ku hogaamiyo markii ay rabto inay ummad badbaado ama sharaf yeelato ay rabto laba arrin laga helaa waa kitaabkii sunnada labadaas ummad ku cizowdaa waxa uu ballan qaaday naqiibka inuu nagu hogaaminayo labadaas soo ma labadaasaa la rabaa inuu ku adeecno ayadaasaa sharaf ah laba marka maxay u baahan tahay kitaabkii keligii iyo sunnadii oo aan dufaac lahayn wax ma celinayaan dufaacay u baahan tahay ma qoray u baahan tahay waxaa loo baahan yahay beesha aan ugu fadhinaa ilaahay baa jihaad nagu waajibiyey dad waxaanu nahay تكاليف أي سارن تهاي مسلمين بانو نهاي وانو لكو سو دولي هذا وانو سو دولي سليبيين أكلا دوان إثيوبيا مرايكن يهود نوع كستو يهين وينو سو دولين محانا سارن دفاعي أنا لك الربا دفاع وحا لك الربا وانت أنا ميشا فرديس انت عدك أنا مغليس وانا مغويان باشا وحان أقوب باقينا الجهاد في سبيل الله باشا وحان أقوب باقينا ما دام اللي قوي قانو ضد دقال جهاد كي حقها واجب كان صار إن الدقال تان جهاد كانوا هورك عضان حويا ما أنت وحا إلهي فلدي موقتها إنه إلهي دحدينا كسو صاري نضل يرى waxaa weeyaan da'diisa ay yar tahay ballan qaadina kitaabka ilaa inuu idinku hogaaminayo soo baxay inay kudaba feeshaan insha allahu tacaala dhallinyarada meesha fadhisa waxaan ugu baaqaynaa saaki inay waxaa weeyaan safka hore tagaan gawaarada ay raacaan macaskaraadka ay tagaan jihaadka waxaa weeyaan safka ay buuxaan rajaynayna insha allahu tacaala jihaadkan waajibka inaan u kala harayna noo ballana maanta waan uliku soo duulay meel aan ku gabanana ma jirto macnaha meel aan ku gabanna ma jirto waana la hayaa cadow aan ugu soo duulay hadda markaad fiiriso meesha aan ku nool nahay halkaa markaad fiirisan etoobiya kaa xigta halkaana waxaa kaa xiga kenyo laba cadow dhexda ku jirta soo ma cidda marka maanta la raba kitaabka ilaahay nusrayaan waa adinka insha allahu tacaala waxaanu rajaynaynaa beeshu sida looga bartayay khayriga insha allahu tacaala inuu wadaadkaa furu noqon doonaan rajaynayna insha allahu tacaala oo waxaa weeye saaxo ka mid ah saaxooyinka la dhihi doono waxaa furay saaxadan reer wagar dhacaa furay aan rajaynayna insha allahu tacaala inay soo bixi doono intaa kadib insha allahu tacaala haddii la yidhi shareecaan ku hogaaminaya shareecada maxay u baahan tahay wax lagu difaac soo maahan aniga insha allahu tacaala waxaan hortiina ku wareejina oo siinayaa naqiibkaas qorigii lagu difaacayay shareecada islaamka nabadoonka waxaan qorigaas ugu wareejinaynaa naftiisa inuu ku difaacdo maalkiisa inuu ku difaaco cadowga shareecada islaamka ummadda uu shalay waxa weeye harsoodka ugu noqday inuu ku ilaaliyo ugu dhibayna insha allahu tacaala waxaa kaloon u dhiibaynaa naqiibka maxaa la dhihi jiray raayadii laa ilaaha ila allahu maxamed rasuul ay ku qorayd allahu akbar kitaabkii qur-aanka waan ku wareejinay qorigii booshka waan ku wareejinay raayadiina waan ku wareejinay intaas marka insha allahu tacaala waa intii wadaadkan ku wareejinay waxaan isu daarimaynaa asabru walmusaabara inaan isu sabarno tacaala waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay ka dhigo midkii annagana shareecada ilaahay ummadda ku maamulo ilaahayna nagu anfacaan rajaynayna insha allahu tacaala kulankeenina maanta intaas ayuu ku gabagaboobay insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa beesha inuu ilaahay beel mid barakaysan ka dhigo mid ilaahay diintiisa dufacda ilaahay inuu ka dhigo dhallinyar fara badan oo waxaa weeye diinta ilaahay dufacda inuu ilaahay ka soo saaro maalkooda cimrigooda iyo waxaa weeye sharafkooda ilaahay inuu barakeen waan rajaynayna tabaaraka wa tacaala intaasaan kusoo gabagabaysanayna waa aakhira dacwaana an alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dambe ee faafareebka wararka ayaan isa soo gaarnay markan iyo wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ku dhowaad kun qoys oo ka mid ah fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa ka faa'idaystay horasika qaybin ah oo maamulka wilaayada jubbada hoose uu ka sameeyey deegaano ka tirsan wilaayadaasi qoysaskan ayaa helay xoolo isugu jira geel lo iyo ari degmada dhoobley sanadkan afar boqoltoddobaataniyo qoys ayaa sanadkan la siiyey xoolo sake oo isugu jira geel loo iyaari degmada badhaadhe sakada xoolaha nool waxaa ka faa'idaystay boqol iyo labaatan qoys degmada xagar dhankeeda waxaa ka faa'idaystay boqol iyo labaatan qoys oo la siiyey xoolo isugu jira geel loo iyaari halka degmada afmadow oo xoolaha lagu qeybiya deegaanka weelmaarow laba iyo afartan qoys sanadkan la siiyey sakada guud ahaan afartaasi degmo waxaa ka faa'idaystay sakada xoolaha nool sagaal boqol konton iyo sideed qoys qaar ka mid ah dadkii sanadkan la siiyey sakada xoolaha nool ayaa la hadlay idaacadda islaamiga al'andalus bismillaah bashiir booli ibraahim waxaan ku noolahan deganahay degmada xagar maantan waxaan joognaa meeshii xoolihii sakaawaadka maamulka jubbada hoose sakaawaadkii baan maanta qaadan haynaa aniga bashiir booli ibraahim waxaa i gaartay qaalin geel eh waddankayga iyo deegaankaygana waa degmada xagar Ma- maamulkaygana ikow waa sekadana ikow ah waxaana joognaa ku deganahay degmada xagar maamulka jubbada hoose ayaana maamulkayna ah is ilaahay nabad iyo barwaaqe iyo nolol wanaagsan hagu geysay baa ilaahay ka rajaynaynaa in ilaahay geel ii barakeeyo oon saan ku qaadana ilaahay ka rajaynaynaa sakada dambana aan bixino insha allah intaasaan kusoo koobaya farxaddayga waa aad bay u wanaagsan tahay farxaddayga waa fiican niyadayga aad bay u fiican maasha allah xag ilaahay iyo xagga maamulka waa aad baan ugu niyad furanahay ugu niyad fiicannahay deegaankaanina waa meesha
سعادة عبد الله علي دقمة حقر أفر ديفو أري ما ملكو ما ملكو دقمة السكاوات إسلام الحمد لله إلهكم حسن هذا مفرحتنا ما شاء الله ها رجلي مسلمين مسلمين ترى دبعت المرة تسنجي معك إن شاء الله دو إلهي يقدر هذا إلهي يقرأ إن شاء الله أوكي
aadan maxamed ibraahin aan leedhaha degmada aan joogno xagar waay afar neef oo ari halii siiyo waan ku mahadsanahay waa kaa maamulka iyo nidaamka misi aan ku mahadsanahay nidaam baan soo marnay waan ku mahadsanahay alxamdulilah sanadkan waan kasii fiican aan rajaan haynaa
maxamed bare cabdullaahi degmada degmada xagar jooga afar neef oo ari halii siiyo mugtaga sagawaadka haa wax badan sikana ari halii siiyo farxadeeda aad waay waxaan soo koobi kara maaha hadduu ilahay nafta baaqi nooga dhigo kolle intaan camal waan rajaynayna hadduu ilahay raalli ka dhigo
sahal cali xasan buraal ali dhaa meesha aan joogno weelmaaro waay xarakada hadda kahor neef geela i siisay meesha marada ay ku siisay haddana markii labaad oon imaaday waay ari baa la ii sheegay afara ku qoran marka aad baan mahad oga sheeganaya waa sidii nabadii Ma- markii labaad waay neef geele oo ka afar neef oo ari aaday u wanaagsan tahay inaan macna anna aan bixiyoba aan inaah ka bixiyo maxamed cabdi cabdulaahi waxaan joogaa weelmarow sakaawaad baan soo doontay afar neef oo adhayaa laysiiyey maasha allah alxamdulilah ilaahay mahadi aad baan u faraxsanahay waa tii ugu horreysay oo laysiiyo insha allahu tacaala allah i barakeeyo sanadka dambena waxaan rajaynayaa inaan afartaan neef ay ii tarmaan wax ka bixiyo insha allahu tacaala bilahi karim aad baan u faraxsanahay xasan koolla cabdi waxaan ka imaaday afmadow waxaan u soo kacay walaayadaas xoolaha ay bixin sakada ah lo baa la i siiyey ilaahayaa ku mahadsan muslimiintaa ku mahadsan walaayadaa ku mahadsan marka waan ku faraxsanahay ii koo waay weligay haddaa iigu horraysa farxaddayda alxamdulilah ilaahayaa mahad iska leh nin maskiin ahoo curyaan ahoo waayeel ahaan ahay siddeetan jir ah alxamdulilah ma si walba wax la boobaa iyo wax la dhacay ma ogi wax sidaan hadda nabaddan lagu qaadanayo ma lama kulman alxamdulilah ilaahayaa mahaddaa iska leh ilaahayaa mahaddaa iska leh allah mahaddaa iska leh isagaa ku mahadsan aad iyo aad boqolkiiba boqol aadaa u faraxsan aabbo
magacayga waxaa layidhaha cabdulaahi cabdimadow afmadow aan ka imaaday toddobaatan iyo toddoba sanaa jiraa waa marka ugu horreysay oo walaayada waxay qaybinaysay aan soo doonto markii iigu horreysay waay waxaa lai siiyey fullo ah waa ku faraxsana ilaahay aan ku mahadayaa walaayadaa ku mahadayaa markii iigu horreysayna waay alxamdulilah waa fiicannahay muslimiintu waxay bixiyeen waa ku faraxsana waa ku qanacsanahay alxamdulilah rabbi alcaalamiin toddobaatan iyo toddobo wax ay soo maray ma aha wax hadda ka hor ay soo maray ma aha waa farax boob iyo ka- hagardaglimo iyo inta iyo ma'hid iyo waa tahay iyo murun aan soo maray midaan maanta aan joogo waa ku faraxsanahay alxamdulilah rabbi alcaalamiin wax ilaahay jihadiisa laga helo waay ilaahay aan mahadle alxamdulilah rabbi alcaalamiin waxaan joogaa weelmaaro magacayga waxaa la dhahay salaada dhuwa cabdi maasha allah walaalaheenna aanu imaana waa ina sharfeen kor allaha ka yala cadowgoodana allaha joogi afar naf oo arayaa laga siiyey waa markii u horreysaa aan imaado meeshan maasha allah si fiicnaa noola soo dhaweeyey maya ree afmadow waa nahay aa afmadow ka imaado maasha allah jawi degan jawi degan iyo kala dambeen wakaasoo aad bay maxay ahayd ay u kala degan tahay si nidaam leh ayaa wax lagu maamulayaa wakaasoo maasha allah maasha allah ma haddaasna ilaahay u sugan tahay أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafreebka wararka oo qodobixii silaad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa inoo balanaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى كبرى